bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu dikri bacda asalaati dikrigii xukunkiisii caddayntiisiibu u baab yahay ama fadligiisii caddayntiisii bacda asalaati salaada ka bacdi adkaartii marka salaada ku dhex jirtay buu soo sheegay salaada tasliimta ayaa noogu soo dambeysay salaamo noqsiga salaamo noqsiga kabacdi adkaar ayaa ka dambayso adkaartaasu halkan ka gelayaa marka qaala alimaamu albukhaariyu raximah اllahu tacaala xadaanaa isxaaq bnu nasr qaala xadaanaa cabdurazaq qaala akhbaranaa bnu jurayjin qaala akhbaranii camrun huwa camru bnu diinaar ana abaa macbadin mowla bni cabbaasin ahbarahu ana bna cabbaasin radia allahu canhuma ahbarah ana rafca asawti sawdka kor u qaadistiisa bidikri kor loogu qaado dikriga xiina yansarifu annaasu dadka markay ka gadoomayaan min almaktuubati salaaddii faradka ahayd marka ay ka gadoomayaan kaana wuxuu ahaa kaasi calaa cahdi nabiyi sala allahu calayh waali wasalam waqtigii nebiga dhexdiisa ayuu ahaa kaasi yacnii in codka kor loo qaado salaadda marka laga baxo oy dadku ka baxaan kabacdi dikriga in codka kor loogu qaado waqtigii nebiga ayuu ahaa ayb wa qaala ibnu cabbaasin ibnu cabbaas waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu inaan garanayo idansarafuu hadday ka gadoomaan salaaddii bidaalika inaan ku garanayo ayuu ahaa kaagaas ayaan ku garan jiray bidaalika marka waxaa weeyaan birafci sawti bidikri sawdka oo dikriga kor loogu qaado ayaan ku garan jiray idaa samictuhu haddii aan maqlo hugun iyo yacni sawd marka aan maqlo ayaan waxaan gara jiray marka oo takbiir iyo waxyaabahaasa salaaddii inay dhammaatay oo laga baxay ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa bacda salaad adkaar inay jirto marka adkaar inay jirto oo adkaartaana marka si guud buu hadda xadiidkan u sheegay axaadiidta soo socoto aad ugu faahfaahin doona waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay adkaartaas salaadda ka dambayso kor in loo qaadi karo ayb sida guud laakiin adkaartu waxaa sunnadeedu ay tahay hoos in loo dhigo wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakiifatan wa duuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaasaal iyo ayuha annaas arbicuu calaa anfusikum fainakum laa tadcuuna asama walaa qaa'iban iyo axaadiidtaas waxay tilmaamayaan in dikriga hoos loo dhigo ilaa meelihii jahriga uu ku soo arooray maahan asal waa hoos u dhigid jahriguna marka waa inuu soo arooro ayb meeshaan marka ahlucilmiga qaarkood waxay dhaheen waxaa soo aroortay in kor loo qaado ayb oo xadiidku wuxuu leeyahay ana rafca asawti bidikri ayb rafcu sawtna waa jahri meeshaan marka imaamu shaafici isaga wuxuu ku tawjiihinayaa laakiin rafcu sawtkaani wuxuu ahaa nebiga inay dadka ku bartaan ayuu codkiisa kor ugu qaadayo oo waxa uu yidhi waqaala الnawawiyu xamala الshaaficiyu hada اlxadiiثa calى anahum jaharuu bihi waqtan yasiira liأjli tacliimi sifati اdikri salaada waxa dikriga ka dambeeya si loo bara dadkii ayuu nebiga kor ugu qaadayey sida cumarba radia allahu canhu mararka qaar ay ka sugnaatay in ducaau اlistiftaaxa inuu kor u qaado subxaanaka allahuma bixamdika kor buu u qaadi jiray mararka qaar isticaadadii inuu kor u qaaday baa soo aroortay cumar sifadii isticaadada iyo siiqadeeda iyo si dadka ay u bartaan marka wuxuu leeyahay sha'niga adkaarta waa in hoos loo dhigo haddii laakiin jahrigu sabab uu yeesho oo tacliim iyo wax lamida uu ku istaago way markaasoo kale marka waa bannaan tahay tanna macnahaasuu ku xambaaray alimaamu shaafici laa annahum daawamuu cala aljahri bihi maahan buuri inay daa'imeen dikrigaas oo kor u qaadistaas wاlmukhtaaru ana alimaama wاlma'muuma yukfiyaani اdikra sida la doortayna imaamka iyo ma'muumku labadaba dikriga hoosay u dhigayaan ilaa in ixtiija ila tacliim sidaasoo kale haddii loo baahdo dadka in la baro oo tacliim loo baahdo kor waa loo qaadi karaa asalka marka isaga sidaasu marka xadiidkan uu imaamu shaafici la aaday ahlu cilmiga qaar badan oo ka midana waxay leeyihiin sunnadu waa sidaan oo aathaar fara badanoo waxay sheegayaan macnaheedu ama daahirkeedu uu ka muuqdo in la joogteeyey ayb haddii laakiin ay tahay marka dadkii masbuuqiintii iyo kuwii kale iyo wixii dhammaa iyo kan dikriga uu aqrinayay iyo kan hadday marka adkaartii isu dhex gelayso oo dhib meeshaas uu ka imaan karo laa yajhar bacdukum bacdan bilqur'aan qur-aankiiba nebigu waa diiday in kor layskugu qaadqaado ayb haddaad waxba aanu dhib ka imaanayninna qofka inuu kor u qaato waa fiican tahay si uu ugu tadabburo waa la yeeli karaa ayb labadaas qowlay marka ku qabaan ibnu xajar wuxuu yidhi wafiihi daliilun calى jawaazi اljahri bidikri caqiba الsalaaة qaala الطabariyu fiihi اlibaanaةu can صixati maa kana yafcaluhu bacdu اlumaraa'i min aلtakbiiri caqiba الsalaaةi ayb waxaa xadiidka uu daliilu yahay umarada qaar waxa ay samay jireen oo ah allahu akbarto ay kor u qaadaan salaada ka bacdi kana daliil u ab qال xdثna علي بن cabdاللahi whuوa الmdiniي qال xdثna سfyاan qال xdثna cمر qال أخبرnي أbو مcبد عن بن cabاasi رaضي الله عanهma qاal kuntu waxaan ahaa أcriفu inaan garanayo انqضاءa صaلاaةi النaبiي slى الlaه عليه aلي وsلم nebiga salaadiisa go'itaankeeda bitakbiiri baan ku garanaya takbiir allahu akbar ayaan ku aqoonsanaya nebigu inuu salaadii dhammeeyey oo ka baxay takbiirtan marka sifadeeda iyadana waa sidee ma hal takbiir oo salaadda marka laga baxo lagu dhawaaqaayo miya saddex takbiir miya oo saddex allahu akbar miya maxay tahay yacni mise waa takbiirtan waxaa laga wadaa tii adkaarta ku dhex jirtay mase waa tii adkaarta ku dhex jirtay intaba waa la yidhi ile adkaartu waxay leedahay tasbiix iyo taxmiid iyo takbiiray ka kooban tahay salaadda ka dambayso ayb marka macnahaasuu sheegayaa marka in laga wado ayb qaarna waxay leeyihiin takbiiradan gaar waayo oo hal takbiir marka salaadda ay dhammaato allaahu akbar asalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmatullah allaahu akbar kadib astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah marka kadibaa lala imaanaya takbiirtaasna waayo midda ibnu cabbaas uu leeyahay waxaan ku aqoonsan jiray salaadda dhammaadkeeda middaas baana uu ku aqoonsan jiray bacdil aaahaarna waxay leeyihiin takbiiraadkan saddex takbiiray ahaayeen allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar wixii adkaaro ka dambeeya markaasuu gelayaan intaba marka waa leeyihi ibnu xajar meeshaa bitakbiiri fiiri qowluhu bitakbiir huwa akhasu min riwaayati ibni jurayj allatii qablahaa rafcu sawday kii hore sheegaysay waxa codka kor loogu qaaday ma sheegin middaanna marka waxay sheegaysaa takbiir inay tahay wax kor loogu qaaday ayb huwa akhasu min riwaayati ibni jurayj allatii qablahaa lianna adikra acamu min altakbiir wayaxtamilu an takuuna hadihi mufasiratan lidalika fakaana almuraadu ana rafca sawti bidikri ay bitakbiiri dikrigu waa takbiir wakaannahum kaanuu yabda'uuna bitakbiiri bacda asalaati qabla altasbiixi waataxmiid subxaan allahi alxamdu lilahi in allah barta laga hormari jiray wasayaأti اlkalaamu calى dalika fi اlxadiiث اladii bacdahu qala xadaثna mxamed bn abi bakri wahuwa اlmuqadamiyu qala xadaثna muctamiru can cubayd اllahi can sumayin can abi صaalx can abi hurayrata radi allahu canhu qaal jaءa alfuqaraءu ilى اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama dadkii fuqarada ah baa nebiga u yimid faqaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahlu اduhuuri dadkii xoolaha lahaa ama maalka lahaa waxay la tageen ayb dahaba ahlu duhuuri kuwii dheefta u saaxiibka ama xoolaha u saaxiibka ahaa oo min al amwaali maalyaal ah waxay la tageen bidarajaati darajaadkii alculaa sarreeyey iyo wanaciimi almuqiim iyo nicmadii negida ahayd lagu ayb yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii sida aan u tukanayn oo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sidaan u soomayno walahum waxay leeyihiin fadlun dheeraad min amwaalin maalyaal xaggooda uga sugnaaday yaxujuuna biha way ku xajinayaan wayactamiruuna waa ku cumraysanayaan wayujaahiduuna waa ku jihaadayaan wayatasaddaquuna waa sadaqaysanayaan annaguna intaas ma awoodno qaala waxa uu yidhi alaa uxadidukum miyaanan idiin sheegaynin biamrin arrin in akhadtum haddaad qaadataan bihi arrinkaa aad qaadataan adragtum aad haleelaysaan ood gaaraysaan man sabaqakum kuwii idinka hormaray walam yudrigkum ownanna idin soo gaaraynin axadun axad axadkaasoo bacdakum gadaashiinna ahna ownan idin soo gaaraynin wa kuntum waxaad ahaanaysaan khayra man ayb khayra man antum wa kuntum aad waxaad ahaanaysaan khayra man qolo kuwa ugu fiican antum idinkuba bayna dahraanayhi dhexdiisa aad tihiin ayb ilaa man qof mooyaane camila milahu waxaan aad samaynaysaan oo kala sameeyo tusabbixuuna marka wixii buu u sheegayaa tusabbixuuna wataxmaduuna watukabbiruuna waa tasbiixsanaysaan waa alxamdu lilaahayanaysaan waa allahu akbarsanaysaan khalfa kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda maktuubo ah waa marka salaad farad alaaan waalaaiina soddon iyo saddex ayb soddon iyo saddex baad tasbiixsanaysaan taxmiidsanaysaan takbiirsanaysaan fakhtalafnaa baynana marka raawigii baa wuxuu leeyahay abuu saalix waan iskhilaafnay innaga dhexdeenna faqaala bacdunaa qaarkeen wuxuu yidhi nusabixu alaaan waalaaiin soddon iyo saddexan subxaan allahi dhahayna wanaxmadu alaaan waalaaiin soddon iyo saddexna alxamdu lilah wanukabiru arbacan waalaaiin soddon iyo afarna waa takbiirsanaynaa farajactu ilayhi waan u laabtay marka ayb abuu hurayraan u noqday buu leeyahay faqaala waxa uu yidhi taquulu waxaad dhahaysaa subxaana allah walxamdu lilah wallaahu akbar xataa yakuuna minhunna intay ka ahaato kullihinna dhammaantood alaatun waalaauun soddon iyo saddex oo yacni waxaa leedahay subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar koog subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar labo ilaa soddon iyo saddex laga gaaro sidaas marka waa loo akhri karaa adkaarkan waada sida abuu hureyra uu tilmaamayo waxaa kaloo soo aroortay riwaayaadka sharxan uu ku sheegaa inuu leeyahay subxaana allah baad dhahaysaan soddon iyo saddex alxamdu lilah baad dhahaysaan soddon iyo saddex allahu akbar baad dhahaysaan soddon iyo saddex oo subxaan allahida gaar loo dhaho xamdiga gaar loo dhaho taxmiidka takbiirtana gaar loo dhaho in laysku daro labada waa bannaan tahay laba sifo oo loo samay karo qofka waxaa laga rabaa inuu la yimaado un soddon iyo saddex mid kasto ama ha isku daro ama ha kala qaadqaado labada in la samayn karo riwaayaadku waa sheegay bacdi riwaayaatna waxay tilmaameen soddon iyo afar inay allahu akbarta tahay allahu akbartu inay tahay soddon iyo afar calaa haada marka boqolku waxay ku imaanay soddon iyo saddex soddon iyo saddex iyo soddon iyo afar ayb bacdi riwaayaatna intaas ka yari sheegayo shan iyo labaatan iyo kuwaa tilmaamaayo toban kuwaa sheegaayo marka marba inuu nooc sameeyo ayb soddon iyo afarta inuu mar sameeyo marna soddon iyo saddex uu ka dhigo qaala marka xadiidkani waxay tilmaamayaan in ajriga laga helaayo adkaartan inuu aada u fara badan yahay ayb bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan dadkii fuqarada ahaa bacdi riwaayaatna waxay tilmaamayaan dadkii fuqarada ahaa inay laabteen oo yidhaahdeen dadkii aqniyada ahay way maqleen iyaguna sidaan bay dhahayaan oo waa awoodaan inay dikriyaan oo ay afka markaa ka xusaan ilaahay markaasuu nebigu wuxuu yidhi daalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa kadaalika fadlullaahidan maxaa laga wadaa xoolahaas ilaahay baa siiyey oo inay ku cibaadaystaanna u qadaray waana fadli ilaahay markaa ma gaaraysaan waa sidaas sida ka muuqato saasaa sax bacdi almutasawifa ayaa waxay dhaheen daalika fadlullaahi waxaa laga wadaa qofka faqriga ah adkaartan hadduu akhriyo ninka qaniga ah adkaartan akhriya isagaa ka fiican oo ka ajar badan marka laba qofoo isku wax akhriyeen yacnii macnaha ay ku kala ajar badanayaan maxay tahay oo labadiiba ay dad toosan haddana ay wada yihiin marka daalika fadlullaahi sida ka muuqato xoolahaas ay ka sheekaynayaan ilaahay baa siiyey iyagaa marka acmaashaas hadday ku qabsadaanna waa wax ilaahay ugu talagalay iska dhaafa marka qaala xadaanaa mxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa sufyaan mxamed bnu yuusuf walfiryaabiyu qaala xadaanaa sufyaan can cabdilmalik bni cumayr can waraadin kaatib almugiirati bni shucba kaatibkiisa ah qaala waxa uu yidhi amlaa calaya almugiiratu bnu shucba mugiira waxa uu korkayga ku yeeriyey uu ii yeeriyey fii kitaabin warqad ilaa mucaawiyata mucaawiya intii ka oo ugu qoraayey mukaataba waay marka xadiidka sidaana mucaawiya wuxuu ka dalbaday adkaartii nebiga aad ka maqashay ii soo qor uu yidhi markaasuu muqiirana u qorayaa marka adkaartii nebiga uu ka maqlay buu qorayaa waa u dirayaa warqad ahaana ugu qoraya waa wej ka mida owjuhu taxamul oo axaadiidta loo xambaarada fii kitaabin ilaa mucaawiyata ana anabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayay fii duburi kulli salaatin maktuubatin salaad walbo farada gadaasheeda laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu wqaala shucbaة can cabdilmalik bihada wacan اlxakm can اlqasim bni muqaymira can waraadin bihada yani naxw hada اlxadiid waqaala alxasan aljiddu hinan weeyaan hodantinimo ayb macnaheedana marka waa laska garanay ayb axaadiidtan oo dhan marka adkaartii salaada ka dambeysay wax ka mida buu ku tilmaamayaa dhammaanteed ma wada sheegayo ayb ayb meeshaan marka uu leeyahay qaala caliyun wuxuu yidhi qowluhu qaala caliyun huwa bnu lmadiniy almadkuur وhبتت hذه الزiياdة في rواية المsتملي والkushmihني وزاد مسلم في rواaيته المذكورة qال cمر عن بن dيnاr وذkرت ذلika لأbي mعbd waa xadiidka hore kii abi mcbd ayb وذakrtu ذلika لأbي mcbd baan u sheegay buu yihi cمر بن dيnاr baa dhahay faأnkarahu waa igu inkiray xadiidka hore oo أخbaranii cمر أنa أbا mcbd mowlى بن cabاas أخbarhu meeshaa marka wuxuu leeyahay ayb iyo kan dambe wuxuu yidhi marka qaala camrun yacni bna dinaar wadakartu dalika liabii macbad bacdu mar dambaan sheekhayga abi macbadaan u sheegay faankarahu waa inkiray xadiidka wa qaala waxau yidhi lam uxadidka bi haada ma kuu sheegin aniga qaala camrun qad akhbartaniihi qabla dalika intaan ka hor yani hadda ka hor baad ii sheegtay buu yidhi xadiidkan waa masalada marka la dhaho man xadaa wanasiya qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi bacda an rawaahu xadiidkan markuu wariyey can sufyaan uu ka wariyey buu wuxuu yidhi kaannahu nasiyahu abuu macbad waxaa waaba inuu iloobay bacda an xadaahu bihi markuu xadiidkii ku sheekooday oo sheegay ayuu iloobay mar dambe intaha wahada yadullu calaa ana musliman kaana yaraa sixata alxadiidi walow ankarahu raawiihi idaa kaana anaaqilu canhu cadlan meeshaa marka tasarufka ka muuqda waxaa weeyaan imaam muslim inuu arko xadiidka sixadiisa haddii raawigiisu cadli yahay sheekhii hadduu doono haba inkiro oo ha diido waliahli lxadiidi fiihi tafsiilun ibnu xajar marka wuxuu yidhahdeen xadiidka arrintan tafsiil bay ka qabaanoo qaaluu waxay yidhaahdeen imaa an yajzima biraddihi owlaa inuu jasmiyo ama inuu ka labalabeeyo xadiidkan aniga maba werinin mana lihi inuu yidhaahdo iyo inuu yidhaahdo ma xasuusto ma ogi inaan ma kuu sheegin siyaabahaasoo kale uu yidhaahdo waidaa jasama hadduu jasmiyana faima an yusarixa bitakdiibi raawi canhu ow laa haddii uu jasminayo xataa inuu ama beeniyo raawiga ama inuunan beeninaynin fain lam yajzim biraddi haddii raddigu aanu jasminin kaan qaala waaba inuu yidhi laa adkuruhu ma xasuusto fahuwa muttafaqun cindahum calaa qabuulihi in la aqbalaayo waa muttafaqun lianna alfarca hiqatun waalasla lam yadcan fiihi maxaa yeeley faraca waa ardaygaa faraca ardaygii waa hiqo asalkii oo sheekhii ahna ma beeninin ninkan cadaaladiisii ma durin wain jazama hadduu jasmiye wasaraxa bitakdiibi waa jasmiye maya buu yidhi beenna waa iga sheegaysaan waa ugu daray fahuwa muttafaqun cindahum calaa raddihi meeshaan waxaa laysku waafaqsan yahay xadiidka in la radinayo lianna jasma alfarci bikowni اlasli xadaahu yastalzimu takdiiba alasli fii dacwaahu annahu kadaba calayhi ayb walaysa qabuulu qowli axadihimaa biowlaa min alaakhar kanna been baa sheegaysaa buu yidhi ninkan raawiga xadiidka warinayana kaannahu isagana waxaa ku hoos laaban warkiisa war adaa been sheegayo xadiidku waa ii sheegtay marka laba ninoo marka isbeeninaysa mid midka kale in laga qaataa ma ku owleysa wain jazama biraddi walam yusarix bitakdiibi beenaa sheegay ma dhihin laakiin wuxuu yidhi warkaan aniga xadiidkan maba werinin faraajixu cindahum qabuuluhu sida raajixa waxaa weye in la aqbala buuleyb wa ama alfuqahaau faاkhtalafuu fadahaba aljumhuuru fii hadihi suurati ila alqabuul ay ku tageen suuraddan dambe wa can bacdi alxanafiyati wa riwaayatin can axmed laa yuqbalu qiyaasan cala shaahidi markhaatideeda looga qiyaasanayo walilimaami fakri اddiin fii hadihi اlmas'alati tafsiilun naxu ma taqadama wazaada fain kaana alfarcu mutaradidan fii samaacihi walaslu jaasiman bicadamihi saqطa liwujuudi اtacaarud haddii farcii oo labalabaynaayo asalkiina ou jasminayana waxaa waa laga jooga tacaarud baa meeshaan yahay marka baxii meeshaan uu ku dhigay waa baxi aad u fiican meelaha musalaxa oo masaladaas marka laga hadlaayana u baahan in lasoo guuriya meeshaan calaamayna meeshaan marka wuxuu ku qoray adkaarta anwaacdeeda iyo tiradeeda iyo waxyaaba fara badan buu ku qoray meelahaas marka loo noqdo halkan marka fiiri meel dhexe tanbiihaani meesha uu leeyahay dhexda fiiri xabaar intaa soo socoto wuxuu leeyahay wastanbata min haada ama wastanbita min haada meesha waxaa lagala baxay ana muraacaata alcadadi almaqsuusi fi اladkaari muctabaratun adkaarta tirada loo yeelay ee cadad lagu khasisay in cadadka ictibaar uu leeyahay la fiirinayo cadadka wailaa lakaana yumkinu an yuqaala lahum adiifuu laha tahliila waqad kaana bacdu alculamaa'i yaquulu ina alacdaada alwaaridata kaadikri caqiba asalawaati idaa rutiba calayha hawaabun makhsuusun fazaada alaatii biha cala alcadadi almadkuuri laa yaxsulu lahu dalika ahawaabu almakhsuusu lاxtimaali an yakuuna litilka اlcadadi xikmatun wakhaasiyatun tafuutu bimujaawasati dalika اlcadad wuxuu yidhi cadadka haddii tiro loo yeelo soddon iyo saddex toban boqol haddii lagu yidhaahdo cadadkaas shaaricu dheeldheel uma dhihin tiradaas uma sheegin tirada marka xikmad iyo macnaa ku jirto haddii marka tiradaasi thawaab laga ratibo oo la yidhaha ninkii intaas akhriyo wuxuu helayaa intaas oo ajara ninkii ka badiya ka waran marka oo intaas ka siyaadiyo ninkii ka siyaadiyo wuxuu leeyahay hawaabtaas la helayo maxaa yeelay hawaabta tiradana lagu xiray tiradana macno annaga aanaan fahmi karinaa ku jiro oo shaaricu uu og yahay mar haddii hawaabtii laga ratibay adigo ha dhaafsaynin dikrigan ka bax markaad dhammaysato kabacdi wakhtigaaga faadiga waxaa doonta akhrisa ha dhow laakiin ha isku dhex darin sidaasaa marka uu sheegay qaala shaykhunaa alxaafid abulfadl fii sharxi اtirmidiyi fiihi nadarun warkaas marka isaga nadar baa ku jiru leeyahay liannahu ataa bilmiqdaari alatii rutiba athawaabu cala alityaani bihi faxasala lahu thawaabu bidalika faida zaada calayhi min jinsihi kayfa takunu ziyaadatu muziilatan lidalika athawaab bacda xusuulihi ninkan soddon iyo saddex la imaa waa leeyi cadadkii waa la yimid intan kalood ziyaadisaa kaa baabi'inaysa inta hore say ku dhici kartaa buu yidhi ay ku sugnaanaysaa warkaasu isaguna keenay calaa kullin sheekhan la yidhaha abulxasanaat allaknawi risaaluu leeyahay isagana ziyaadada dikriga haddii la badiyo cadadkii laga badiyo inaynan dhib lahayn iyo wax aan la ogeyn marka adiga maxaa kuu geynaya marka tiradan la hubo oo rasuulku uu yidhi iyadaa la hubaa tawaab in lagu helaayo intaas ku gaabsa adigana markaad dhammaysato adkaartan oo majliskaas ka baxdo haddaad doonto iska tasbiixso nebiga ku salli laa ilaha illa allahuda badi cid kuu diidaysa male markaas laakiin ha isku dhex darin madax adayg bay noqonay soddon iyo saddex haddii lagu yidhi soddon iyo shan inaa iska akhrisaday mar walba marka soddon iyo shanta macno ku jira ma naqaano laakiin soddon iyo saddexda waa shaarica yaqaano macnaheeda meelaan u haynaa iyada iyo meelaan saarno ayb waxaan haddiina la yidhaahdo wafcalu lkhayra weeyaan haddii la dhahana bidcooyin fara badan baa marka dadkii diinkii waa kasii waa kasii tegaan meeshaasna marka baxdigan buu ku dhigay baabun yastaqbilu اlimaamu الnaasa idaa sallam adkaartii marka laga baxo marka imaamkii ama marka adkaarta lagu jiraba dadkuu soo qaabilayaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yastaqbilu limaamu imaamku wuxuu usoo jeesanayaa annaasa dadkii idaa sallama haddii uu salaamo noqsado yani imaamku markuu salaamo noqsado dadkuu kusoo jeesanaya qibladii uu iskama sii fadhinayo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abuu salamata atabuudakiyu qaala xadaanaa jariir bnu xaasim qaala xadaanaa abuu rajaa can samurata bni jundubin qaal kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa sallaa salaatan salaad haddii uu tukanaayo aqbala calaynaa biwajhihi salaad haddii uu tukada aqbala calaynaa biwajhihi wejigiisa ayuu nagu soo qaabilayay oo markuu salaaddii dhammeeyo waa soo wareeganayaa marka dadkuu kusoo jeesanaya qaala xadaanaa cabdullaahi bni maslamata can maalikin can saalix bni kaysaan can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuud can zayd bni khaalidin aljuhaniyi annahu qaal sallaa lanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam salaata subxi nebiga ayaana tujiyey salaaddii subax bilxudaybiyati ayuu nagu tujiyey calaa ifri samaa'in samo roob roob yacni gadaashii kaanat min alleylati habeenkii dhacday kaanat ahaatay min alleylati ama kaanat ay waqacad dhacday ayb min alleylati habeenkii falama insarafa markuu salaaddii ka gadoomay aqbala cala annaasi dadkiibuu ku jeestay faqaala waxau yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum maxalu shaahidkiisa salaaddii markuu ka baxay dadkiibuu ku jeestay intaas waa intuu ka raba isaga ayb faqaala waxau yidhi hal tadruuna maada qaala rabbukum qaaluu waxay yidhahdeen allahu warasuuluhu aclam qaala qaala waxa uu yidhi alla asbaxa min cibaadiyi addoommadeyda waxaa soo waabariistay xaal uu ka mid yahay mu'minun bii mid aniga rumeeyey wa kaafirun mid kufriyey fa amaa man qaala qofkii yidhi muqirnaa bifadli illaahi wa raxmatihi fadalika mu'minun bii wa kaafirun bilkowkab wa amaa man qaala qofkii yidhaahdo binow-i kada wa kada ayaana lagu roobeeyey fadalika kaafirun bii wa mu'minun bilkowkab xadiidkan labaad wuxuu tilmaamay salaada subax xataa inuu soo jeesanayo xataa salaaddu hadday tahay salaad subax markii imaamka uu salaamo noqsado inuu dadka ku soo jeesanayo kii horena wuxuu tilmaamay idaa sallaa salaatan caamu ah kii hore cumuum baa ku jira qaala xadaanaa cabdullaahi samica yaziida qaala akhbaranaa xumaydun can anasin qaal akhara rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu dib dhigay asalaata salaaddii daata leylatin habeen ilaa shatri lleyl ilaa habeen barkii ugu dhowaaday uma kharaja calaynaa korkeenna uu ku soo baxay falamaa sallaa markuu tukaday aqbala calaynaa biwajhihi wejigiisa ayuu nagula soo qaabilay nagula soo jeestay faqaala waxau yidhi ina annaasa dadkii qad qad sallow way tukadeen wa raqaduu way seexdeen ayb wa inakum idinkuna lan tasaaluu kama aydnan zuulin fii salaatin inaad ku sugan tihiin mantadartumu salaata intaad salaadda sugayseen intaad salaaddii suganayseen idinkuna salaad kama aydnan zuulin inaad ku jirtaan saddexda xadiidba macnihii loo tarjamay ayaa ku jiro oo salaadda imaamku markuu ka baxo inuu hore ka soo jeesto oo dadka uu soo qaabilo si uu tacliin hadday u baahan yihiin loogu sheego kii wax ka khaldan yihiin alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkarkii uu u sameeyo waxyaabahaasaa marka uu sidaa u yeelayaa saddexda xadiid marka macnahoodu waa kaas qiila alxikmatu fi istiqbaali alma'muumiina an yucallimahum maa yaxtaajuuna ilayhi facalaa hada yaxtasu biman kaana fii mili xaalihi sala allahu calayh ali wasalama min qasdi altacliimi walmawcidati waqiila alxikmatu fiihi tacriifu daakili biana salaata inqadat xikmad kalena waa la sheegay ninkii soo galaa wuxuu ogaanaa salaadda inay dhammaatay ilaa imaamkii qiblada ka sii jeedo u arkayaa mogta meeshaan marka ibnu rajab waa baxi buu ka sameeyey waxa uu yidhi wa miman ruwiya canhu ana alimaama yanxarifu wayastaqbilu alqowma biwajhihi dadkii laga wariyey imaamku inuu soo leexanayo oo dadka kusoo jeesanayo waxaa ka mida caliy bnu abi aalib waطalxatu wazubayru wa qaala anaqaciyu ibraahimu naqaci waxa uu yidhi idaa sallama alimaamu imaamku hadduu salaamo noqsado uma istaqbala alqiblata qibladii uu u sii jeedo faxsibuuhu dhagaxyeeya quruurax ku tuuro shay sunnada khilaafsan waayo sidaas wakariha daalika wouna nacay sidaa in la yeelo qiblada uu imaamku usii jeedsanaado waxaa nacay althawriyu wa axmadu wagayruhuma min alculamaa walam yurakhis fii iطaalati istiqbaali alimaami alqiblata bacda salaamihi lildikri waadducaa'i ilaa bacdu almuta'ahiriina miman laa yacrifu sunana walaahaar wuxuu yidhi ibnu rajab in la dheeraysto oo markuu salaamo noqsado kadib qiblada uu isaga sii jeedo imaamka intuu adkaar badan ka akriyo waxaa ogolaaday ama rugseeya dad aan sunnada iyo aataarta waxba ka aqooninin oo dambe weliba salafkii ma aha daa'ifa laakiin marka salaada subax gooni usoo reebtay wastatnat daa'ifatun salaata subxi lixadiii xadiid baa soo arooro dhahaya man qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu yuxyi wayumiit wahuwa calaa kulli shayin qadiir wa huwa thaanin rijlahu isagoo lugtiisa u laaban tahay yani salaadda markuu ku jiro assalaamu calaykum udhahay lugtii waa u laaban tahay soo maa iyadoy lugtiisii u laaban tahay toban jeer qofkii sidaas yidhaahdo yacnii ajrigaa iyo ajrigaa waxaasuu helaya qabla an yatakallama ayuu leeyahay weliba laakiin imaam axmed wuxuu yidhi xadiidkan yani hadda midkan aan sheegayo oo dikrigan ku saabsan iyo kuwaan hadda saddexdee bukhaari uu wariyey waxaa xoog badan buu yidhi kuwaan isagu marka imaam axmed waa tarjiixaad buu kala sameeyey waa kala rajaxay wuxuu yidhi xadiidkan saxiixaynku ay wariyeenoo labaad oo salaada subax sheegaayo ayaa ka xoog badan buu yidhi midkaas ayaa kaa ka xoog badan saas darteed marka imaam axmed wuxuu ku tegey kan bukhaariga hadda matniga noogu dhigan oo salaaduhu inaynan kala duwanayn mid walbaa markuu salaamo noqsado inuu soo jeesto meeshaas marka salaadaas subax baa warkaas yarkaa uu ku jiraa laakiin salaadaha kale iyadu waxba malaha baabu mukti limaami imaamka nagaanshiyihiisa xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay fii musallaahu uu ku nagaado meesha uu ku tukaday bacda salaami salaamo noqsiga ka bacdi markuu salaamo noqsado ka bacdi imaamku inuu ku nagaado booskiisii marka waxaa laga wadaa meeshii salaadda inuu ku tukaday hadduu soo jeesto meeshii uu ku tukaday inuu ku nagaado arrintaa xukunkeeda wa qaala lanaa aadamu qال xdثna شhucbة عan أyuba عan naafici qaal kaana بnu cmra ibnu cmar wuxuu ahaa yuصلii inuu tukanayo fii makaanihi makaankiisa aladii صallىa fiihi الfariiضaةa meeshii uu faradka ku tukaday salaada farad uu ku tukaday ayuu ku sunaysanayo ku tukanayo salaada wafacalahu اqaasimu qaasim ibn mxamed ibn abi bakr oo fuqaha sabca ka mid ahana saasuu sameeyey wayudkaru can abi hurayratana waxaa laga sheegay rafacahu nebigu u kor yeelay laa yatatawacu alimaamu imaamka ma sunnaysanaayo fii makaanihi ku sunnaysan maayo meeshiisii meeshii uu ku tukiyey salaada isagu meeshaa ku sunnaysan maayo markaasuu ibnu xajar imaamu lbukhaari wuxuu sii raaciyey walam yasixa ma ansixinuu yidhi walam yasixa mana ansixin axaadiid marka war ku jira ayaa masalada ku soo arooray laakiin xadiid hadal ka maranaa jiro imaamu shaaficina uu qabsaday waana xadiiu saa'ib ibni yaiid xadiiu saa'ib ibni yaziid weeyaan ibnu xajar sharaxuu ku sheegay wafii muslim meeshaa walam yasixa fiih huwa kalaamu lbukhaariyi wadalika lidacfi isnaadihi xadiidka markaa walam yasixa maxaa loo yidhi isnaadkiisaa dacfi ku jira wa qiraabihi tafarada bihi leyt bnu abi sulaym ayaa la gooni noqday wa huwa daciifun wakhtulifa calayhi fiihi isagoo haddana daciif ah yaa haddana laysku khilaafay isaga sida looga werinayo idiraabna ku jiro ibdiraab iyo marka waxaa ku wada jiraan iyo leyt bnu abi sulaym oo la gooni noqday waqad dakara albukhaariyu alikhtilaafa fiihi fii taariikhihi buu ku sheegay wa qaala waxa uu yidhi lam yahbut hada alxadiidu xadiidkan ma sugnaanin yidhi imaam albukhaari waxaa la haysta marka xadiidka abi hureyra wfi lbaabi waxaa ku sugan buu yidhi ibnu xajar can ilmugiirati bni shucba marfuucan ayضa bilafdi laa yusali اlimaamu fi lmowdici aladii sallaa fiihi xataa yataxawala imaamku meeshii uu ku tukaday ku sunnaysan maayo waa ka wareegaya ilaa u ka wareegay rawaahu abu daawuuda waisnaaduhu munqaطicu warawaa bnu abi shaybata biisnaadin xasani can caliyin qaal min aلsunnati anlaa yatadawaca alimaamu xataa yataxawala min makaanihi sunnada waxaa ka mida imaamku inuunan sunnaysanin ilaa u dhaqaaqo xoogaa meeshiisa ka dhaqaaqo min asunnati marka hadduu yidhahdeen waa marfuuc soo maa waxaka bnu qudaamata fi lmuqni can axmeda annahu kariha dalika inuu meeshii ku sunnayso wa qaala laa acrifuhu can gayri caliyin waxuuna yidhi cali cidaan ahayn xaggiisa kama ogi fakaannahu lam yahbut cindahu xadiidu abi hurayrata wala lmugiira yani markuu leeyahay cali maahani xadiidka cali maahani wax kale ma ogi imaam axmed agtiisa waxaad moodaa marka labada kalena inay agtiisa daciif ka tahay kii muqiira oo inqidaaca ku jiray iyo kan bukhaari uu yidhi walam yasixa wakaana almacnaa fii karaahati dalika macnaha marka waaba inuu waxaa weeyaan buu leey loo kahday arrintaas khashyatu iltibaasi annaafilati bilfariidati sunnadii iyo faradkii baa isku dhex darmaaya wa fii muslimin waa ka saxiixu muslim marka can saa'ib ibni yaziid annahu sallaa maca mucaawiyata aljumcata ayuu la tukaday fatanafala bacdaha waa sunnaystay kadib faqaala lahu mucaawiyatu mucaawiya wuxuu ku yidhi idaa sallayta aljumcata haddaad jumcada tukato falaa tasilhaa bisalaatin falaa tasilhaa ha ku xidhiirinima falaa tusallihaa ma ah falaa tasilhaa bisalaatin ha ku xidhiirinin xataa tatakallama ow takhruja intaad ama ka hadasho ama a ka baxdo asalaamu calaykum waraxmatullah asalamu alay raxmatullah istaag haddana mid kala gal ha yeeliy fa ina anabiya sala allahu calayh ali wasalam amaranaa bidalika nebigu saasuuna amray muslim aana warinay fafii hada irshaadun ilaa ariiqi اlamni min aliltibaas marka xadiidkan baa marka waxaa ku sugan tahay buu yidhi dariiq looga nabad galo sunnay farad inay isdhex galaan oo markaad faradkii ka baxda haddaa hadasho ood kadib salaad kala gasho waa kala soocday soo maa hadal baa ku kala soocday haddaad intaad dhaqaaqdo soo noqoto hadal baa ku kala soocday meeshaada haddaad doonto iskaga tuko wa calayhi tuxmalu alaxaadiidu almadkuuratu axaadiidka la sheegayna kanaa lagu ambaaro wayuqadu min majmuuci اladilati waxaa laga qaadanaya ana lilimaami axwaalan imaamkuna u axwaal leeyahy lianna salaata ima an takuuna mima yutadawacu bacdaha aw laa yutadawac salaaddu inay tahay midda gadaasheed la sunnaystay midaan la sunnaysanin alawalu midda hore ikhtulifa fiihi waa laysku khilaafay hal yatashaagalu qabla اtaطawuci bidikri اlma'huuri uma yatadawac salaadan sunno bacdiye ay leedahay adkaarna waa ka dambaysaa soo maha subxaan allahi dikrigii maa la hormarinayaa oo markaas salaaddii la tukana dikrigiina bimansilati alkalaam oo kale weyaan mase waxaa la samaynayaa sunnadan faradkan marka laga baxo sunnadaa la tukanaa kadibaa la adkaarsana wahada aladii calayhi camalu akar dikriga in la hormariyay u badan yihin wa cinda alxanafiyati yabda-u bitadawuc xanafiyada tadawucay ku bilaabaha hadaad nimankan marka bakistaanka iyo hindiga iyo bangaladeeshka iyo aragto iyo turkiga iyo xataa salaada waxaa weeyaan meel aad ka baxda maba helaysid markay assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah yidhaha nin walba waa istaagaa sunna uu istaagaa isla marka meel la mara qofki baxaaya ma helaya markay sunnada tukadaan kabacdi adkaarka akrinayaa sidaan marka u sheegaya wa xujatu ljumhuuri xadiidu mucaawiya falaa tasilha bisalaatin faradka in sunno lagu daba qabto waa la waa la diiya wayumkinu an yuqaala laa yatacayanu alfaslu bayna alfariidati waannaafilati bidikri waxaa kaloo la dhihi karaa buu yidhi ama suurtagal ah dikriga maahane hadal kalaa la rabaa oo dikrigu ma kala sooci karo bal idaa tanaxaa min makaanihi kafaa haddoo waxyar socdo soo noqdo waa ku filan tahay fain qiila lam yahbut alxadiidu fi tanaxi leexashada amaanbixidda ma soo aroorin ma sugnaanin haddii la dhaho qulnaa qad habata fii xadiidi mucaawiya ayuu ku sugnaaday ow taruja ow takhruja wayatarajaxu taqdiimu dikri alma'huuri bitaqyiidihi fi alahbaari asaxiixati biduburi salaati in dikriga la hormarinana waxaa rajaxayo dubura salawaada salaada dabadeeda macnahaasuu marka sheegay calaa kulli imaamu shaafici isaga wuxuu yidhi wqaala shaaficiyu kama fii sunani xarmala xadiidu saa'ibi bni yaziid can mucaawiyata hada haabitun cindana wa bihi na'hudu xadiidkan saa'ib oo mucaawiya xadiidka mucaawiya saa'ib bni yaziid uu ka warinaayo agteenna waa sugnaaday buu waa ka sugnaaday isagaana naga qaadanaynaa saas darteed marka salaad inaan farada sunno inaan lagu daba qabanin imaa in qofku uu baxo ama uu hadlo kalaam marka ajnabi ah intuu hadlo kadibse sidii uu yahay taasaa marka soo ah waxaa la diidaa marka salaad salaad lagu daba qabanayo ayb qofkii hadda makaankiisii hadduu ka dhaqaaqo waaba waxba kuma daba qabanin meeshii hadduu ka sikado ow takhruja soomaa marka ama ow tanaxa haddii laakiin meeshii uusan ka dhaqaaqin oo uu salaaddii ka baxay hadalna uunan samaynin meeshiina ka dhaqaaqin hore ka istaago salaado salaad ku qabtay farad ah ayuu sunno ku daba qabtay macnihii lagu kala bixinayena lama uusan imaanin marka baxiga masaladan sidaas qaala xadaana alwaliidu qaala xadaana ibraahimu bnu sacdin qaala xadaana الzuhriyu can hindin binti اlxaaris can umi salamata ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama kaana idaa sallama nebigu hadduu salaamo noqsado wuxuu ahaa yamkutu fii makaanihi meeshiisa ayuu ku nagaanayay yasiiran waxyar qaala bnu shihaab fanaraa waxaan u arki fanuraa waxaana la mala gelinayo wallaahu aclam sida inuu u sameynayay likay yanfuda si uu u fulo man yansarifu qofkii baxayo min annisaai naagaha ka mida wa qaala bnu abi maryam qaala akhbaranaa naafic bnu yaziid qaala akhbaranii jacfar bnu rabiicata ana bna shihaabin kataba ilayhi qaal xadaatnii hindu bintu lxaarifi firaasiyatu xadaatnii hindu bintu lxaarifi alfiraasiyatu can ummi salamata zawji nabiyi sala allahu calayh ali wasalam wa kaanat min sawaaxibaatiha ayay ahayd qaalat kaana yusallimu nebigu waa salaamo noqsanaaye fayansarifu nisaau naagihii baa gadoomaayeen fayadxulna buyutahuna guryahooday galaayeen min qabli an yansarifa intuunan gadoomin rasuulullahi sal l salam makaankiisii intuunan ka tegin fadhigii unan ka kicin wa qaala bnu wahbin can yuunus can ibni shihaabin akhbaratnii hindu lfiraasiyatu wa qaala cuثmaan bnu cumar akhbaranaa yuunus can الzuhriyi qaala xadaatnii hindu lfiraasiyatu wa qaala الzubaydiyu akhbaranii الzuhriyu ana hinda binta alxaariث alqurashiyata qurashiya ahbarathu wa kaanat taxta macbad bni lmiqdaad ayay ahayd oo qabay wahuwa xaliifu bani zuhra ayuu ah wa kaanat tadkhulu cala azwaaji nebiy sal l salam xaasaska nebigay u geli jirtay wa qaala shucaybun can izuhriyi xadaatnii hindu lqurashiya markaa ardadii zuhri baa qaarna qurashiyay weriyeen qaar firaasiyay qaar anna ayay weriyeen qaar xadaatnii wa qaala bnu وqاl بن أbي cتيq عن الزhرiي عن hindin الفirاasية وqاl لyث xadثnii يحيى بن سacيid qاl xadaثhu عan بن شhihاabi عan امرأة min qrayش kana marka iمرأaة min qrayش xadaثhu عan النaبiي slى الlه عليه لي وsلم baabun ay hada kani baabun baab weyaan man sallaa qofkii tukaday tujiyey bالnaasi dadkii fadakara soo xusuustay xaajatan xaajo faتahaطaahu dadkii ka titilaabsaday ninkii dadka intuu imaam u noqday tujiyey xaaje iyo waxay ku soo dhaceen oo dadkii ka tallaabsado isla markiiba hore ka baxay baabkii hore wuxuu ahaa imaamku inuu nagaado baabkaanna hadday xaaje iyo dan ay jirto imaamku waa horow ka bixi karaa markuu salaamo noqsada inti istaago hore waa ka bixi karaa qaala xadaanaa muxamed bnu cubaydin wahuwa anaafisiy qال xdثna cيiسى بن يuنس عن cmر بن سacيidi qال أخبرnي بن أbي muلaykةa عن cقبةa قاaل صlaytu وراءa النaبiي slى الlه عlيه لي وsلم nabiga gadaashiisaan ku tukaday bالmadيnaةi madiinة dhexdeeda alcasra salaada casr faslma waa salaamo noqsadee ثuma qaama waa kacay musrican isagoo degdegaya faتahaطىa riqaaba الnaasi dadka luqumahooda ama qoorahooda ayuu ka tallaabsaday إilىa bacضi xujari nisaa'ihi haweenkiisa qolalkooda ama guryahooda qaar ka mida ayuu aaday ayuu u degdegay fafazica annaasu dadkii way argagaxeen min surcatihi nebiga degdegiisa yacnii min ajli surcatihi degdeggiisa darteed bay u argagaxeen fakharaja calayhim waa ku soo baxay fara'aa wuxuu arkay annahum cajibuu inay la yaabyaabeen min surcatihi degdegiisii faqaala waxa uu yidhi dakartu shay-an waxbaan soo xusuustay min tibrin ah gobol dahab ah tibriga waxaa la yidhaha dahabka marka aan la qaabaynin oon qaab iyo waxba loo yeelin ee uu yahay yani qica min adahab qica min adahab lam tudrab oo aan farsamayn waxba la gelinin ayb isagoo iska kuusan yaan soo xusuustay buu yidhi cindanaa taasoo cindanaa agteenna ahayd fakarihtu waxaan nacay an yaxbisanii inuu ixabiso fa amartu waxaan amray biqismatihi qaybintiisaan amray meeshaa marka dhowr waxyaaboodaa laga qaadanaa xadiidkan waxaa laga qaadanaya qofka salaada dhexdeeda arrin sharci ah hadduu ku fakaro inaynan dhib lahayn ayb maahan marka waswaasna ma aha qof salaadiisii marka khushuuc la-aan ay tahayna ma aha maxaa yeeley nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cid ka khushuuc badan oo salaadii siday tahay u tukan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddana maca daalika waxaa ku soo dhacay dahabkaas inuu sadaqeeyo marka salaada dhexdeeda umuur aakhiro ku saabsan ama diin ku saabsan hadduu qofka ula fakaro waxba dhibaataa male wuxuu keeni doonaa baabulcamali fi salaa juska saddexaad meelahaas wuxuu ku keeni doonaa cumar inuu yidhi kelmad cumar ka ansaxday innii la ujahizu jeyshii wa ana fi salaa ciidankaygaan diyaariyaa buu yidhi anuu salaadda ku jiraan diyaariyaa buu yidhi ciidanka umuur aakhira waay wax dhiba ma keenayso taasoo kale midda madmuumka ah waxay tahay umuur adduunyo inaad salaaddii dhexdeeda uga mashquulsho inaad ka sahwisaba taas waa midda nuqsaanta ay ku jirta tan kale dhib malaha meeshaana laga qaatay masalada labaad oo xadiidka uu tusaayo waxay tahay ee dadka qoortooda in laga tillaabsan karo hadday xaajo jirto laakiin bilaa xaaja qofku inuu iskaga tatallaabsado ijlis faqad aadayta waa kii yidhi nebiga sal slam ayb imaamku khaasatan haddana inuu ka tillaabsan karo ile hore inuu yimaadaan laga rabaa mar walba asaga waxaa kaloo xadiidka laga qaatay ayb qofka haddii uu salaada tujiyo ama uu salaada tukado hore inuu ka bixi karo ayb oo adkaartu ay sunno tahay waajib aynan ahayn waajibka salaada ah dadka gabal marka ducada ay isku laasimiyeenoo qofkii baxaba ay u maleeyaan inuu inkaaran yahay ama qof yacnii waxaan maqli jirnay yacni shaydaan qofkii raba inuu arko albaabka masaajidka qofka ugu horreeyo ka baxo marka salaadda la tukado furdug ka yidhaahdo ka baxo shaydaan kaas waayay dhihi jireen waayihii horaan maqli jirnay waxyaabahaas marka dadkaas dada shaydaan iyo iyo sharci kale yaqaan ma aha bal ibnu rajab wuxuu sheegay sharxiisa uu ku sheegay ducadaas inaanba la aqoonin sunnana inaynan ahayn ibnu abi jamra isaga laftirkiisa waa sheegay imaam kalena uu sheegay waxaan u malaynaa inuu yahay abu isxaaq shaaibi ictisaamka ama muwaafaqaadka meeluu ku sheegi jira bahjatu nufuuska ibnu abi jamra bahjatu nufuus uu ku sheegay weliba meelahan aakhirka salaada i markuu ka hadlay waxaa yani ducadan iyo jamaaciga inaan la aqoonin ninkii marka iska ducaysana ahna iska ducaysto qofkii kalena adkaartaanaaba mashruuc ahoo duco ugu filanba ayb waxaa dee laakiin dadku caadaysaano qofkii yaraa uu ku weynaado uu oday oo ku duqoobo waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo salaadiibaaba salaada si uunan ugu dadaalayno ugu dadaalaa ducadan salaaddii oo la hallaynayo dankama laha tana u daran isaga shaydaanku soo dadka uu yani siduu u rartay bal fiiri dadka shaydaanka xadiidka marka waxyaabahaasoo dhan uu tusaya waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa sadaqa yacni rasuulka adduunyada say ula yarayd gurigiisa inay ku bariso dahabkaas uu ku bariyo ayuu dhibsaday iska boobsiiyo iska bixiya waana siduu yidhi nebigu sal ll slam abidar waa kii ku yidhi ina alakariina hum alaqaluuna yowma alqiyaamati dadka waxa badan haysto lacagta badan haysto adduunyada dhexdeeda aakhira ayagaa ugu xoolayan ilaa man qaala bilmaali haakada wahaakada wahaakada ilaa qof maalka xagga iyo xagga iyo xaggaba khayrka dhinaciisa ugu bixiyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi waqaliilu maahu dadkaasuna dad aad u yar waayo baabu اlinfitaali wاlinsiraafi can اlyamiini wالshimaali baabu bayaani xukmi اlinfitaali leexasho ama iyo walinsiraafi gadoomitaan salaaddii laga baxo laga tago xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu baab yahay can ilyamiini loo socdo washimaali bidix loo socdo midig iyo bidix salaaddii markaad tukatay infitaal iyo insiraafu jamci infitaalka marka waxaad moodaa yani inuu yahay salaada marka uu kasoo uu ka dhammaado oo uu soo wareeganayo insiraafkuna marka waxay yidhaahdaan waa bixitaanka can ilyamiini washimaali bukhaari marka waxaa weeye meeshaad doonta inaad u bixi kartid arrinta wasci uu ku jiro haddaa rabtana midig uba haddaa doontana meeshay xaajadaadu tahay u bax ayb meel gaar ah oo marka la leeyahay halkaas in loo baxo waama midig ama bidax ayuu diidaya wakaana anasun anas waxa uu ahaa yanfatilu can yamiinihi midigtiisa xaggeeda ayuu u baxaayey u gadoomayey iyo wa can yasaarihi bidixdiisana waa u gadoomayey marka axyaanan axyaanan wayaciibu wouna ceebaynaya calaa man yatawakhaa qofka u qasdo ow man yacmidu qofka u qasdaayo alinfitaala can yamiinihi midig bixiddeeda midigta xaggeeda u gadoomiddeeda qofka midig keliya calaamadsado oo cayintana waa ceebaynaya ila wixii cibaaday iska noqonayn ad haddaad midig isaga baxdo laakiin aadan waxba u arkin wax dhibo ay leedahay male waxa marka waxay tahay in laakiin fadli gaara laga arko iyo waay waxa aan la rabin qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana can cumaarata bni cumayrin can اlswad qaal qaala cabdullaahi waxa uu yidhi laa yadcalu axadukum ibnu mascuud laa yadcalu axadukum ay laa yadcal axadukum midkiin yaanu u yeelin lishayan laa yadcalo dhigaaa laa yadcal axadukum midkiin younan yeelin lishayaani shayaankii shay-an wax younan u yeelin min salaatihi salaadiisa yaan uga yeelin yani salaadaadii shayaankii waxa ka siimay nasiib waa maxay marka waxaas shaydaanka a uga yeelaysad salaadaada yaraa wuxuu arkayaa qofka anna xaqan calayhi xaq dushiisu inuu yahay allaa yansarifa inuunan gadoomin ilaa can yamiinihi midigtiisa maana meel kale uunan u gadoomin sida shaydaan aad nasiib uga siinaysa waxay tahay inaad u aragto inay waajib kugu tahay midig maahana meel kale inaan loo gudoomin laqad ra'aytu nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigaan arkaayo kaiiran in badan baa nebiga arkay yansarifu can yasaarihi bidixdiisa isagoo u baxayo weliba guryihiisa dhanka bidixda jireenayin badan baan arkay inuu bidixda xaggeeda u baxaayo saasuu yidhi marka bidixdiina ibnu mascuudaa sheegay yemiinkiina waxaa sheegay yemiin iyo yasaarna anasaa sheegay labada meeshaa marka yaraa anna xaqan calayhi allaa yansarifa antaas iyo waxa ay wadatay masderka laga dhalaalinayo ayaa khabaru annada ishkaal marka waxaa la keenay antaan iyo waxaa ka dambeeya masderka marka laga dhalaalayo waa macrifo macrifou noqona ay cadaman siraafihi waa macrifo marka isim oo macrifo ah ka soo baxa isim macrifo ah see loogu khabraa marka isim nakira isimkii waa nakiro khabarkii macrifo waxay yidhaahdeen marka nakirada hadday makhsuusan noqoto anakiratu idaa saarat makhsuusatan kalmacrifati nakiradu hadday makhsuusan noqoto macrifo kale waa maxaa yeele calayhidan iyo saas ka dhigtay anna xaqan calayhi taksiis waa marka nooc takhsiisa yaa ku jira anna xaqan waajib calayhi korkiisa inuu yahay marka takhsiiskaasaa marka wuxuu ka dhigay kalmacrifati oo kale walidaalika waxyaabo badan oo nakirada loo ogolayn hadday laakiin nakirada takhsiis hesho sida inay la sifeeyo in iyada macmuul ay qaadato in waxaasoo dhan waa ka marka waa iska dhaafaan marka musawiqaadka waxaasay ku sheegaan laqad ra'aytu nabiya sal slam kaiiran yansarifu can yasaarihi meeshaan ibnu xajar baxti buu ka dhigay waxau yihi kaiiran yansarifu can yasaarihi fii riwaayati muslim akaru maa ra'aytu rasuula اllahi sal اllahu alayh ali wasalam yansarifu can shimaalihi faama riwaayat اlbukhaariyi falaa tucaaridu xadiida anas aladii ashartu ilayhi cinda muslim xadiid anas buu soo sheegay oo muslim uu wariyey wdaahiru hada اlأhr can anas yuqaalifu ma rawaahu muslim min طariiq ismaaciil bni cabdiraxmaan asudi qaala sأltu anasan kayfa ansarifu ida sallaytu can yamiini aw can yasaari anas baa la weydiiye muslimaana warinaya markaan salaada ka baxo midig maan u baxaa masabida qaala ama ana faakaru ma maa ra'aytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam yansarifu can yamiini aniga wuxuu yidhi intaan arkay nebigu inuu u badan yahay inuu u baxayo midigtiisay ahayd xadiid waa kaas kan muslim oo ishaaraya kan marka wuxuu yidhi xadiidkan dambo ibnu mascuud faama riwaayat lbukhaariyi falaa tucaaridu xadiida anas alladii ashartu ilayhi cinda muslim waama riwaayatu muslim fadaahiratu tacaarudi liannahu cabara fii kullin minhuma bisiiqati afcal labada marka uu ka cabiray akar ibn mascuud laakiin wuxuu cabiray kaiiran qaala الnawawiyu yujmacu baynahuma biأnnahu salى اllahu عalayhi wasalam kaana yafcalu taaratan hada wa taaratan hada waxaa lagu jamcina marna midig marna bid faأhbara kulu minhuma bima اctaqada anahu اlأkar marka ibnu mascuud iyo anas nin walbaa meeshii uu is yiri midigta ayaa badan ama bidixdaa badan tii isaga uu ictiqaadiyey midda badan inay tahay buu marka mid badan ku sheegay somaarg wainamaa kariha ibnu mascuud wuxuu nacay an yactaqida wuxuu nacay an yactaqida an yuctaqada wujuubu linsiraafi can ilyamiin midig in loo baxaa inay waajib tahay in la ictiqaadiyo diidaayo qultu wahuwa muwaafiqun lilahari almadkuuri awalan can anas aharkii hore bukhaari anas ka sheegayna saasoo kaleo tusaa wayumkinu an yujmaca baynahumaa biwajhin aakhar wahuwa an yuxmala xadiidu ibni mascuud calaa xaalati salaati fi lmasjid in lagu xamalo lianna xujrata annabiyi sala allahu calayh waali wasalam kaanat min jihati yasaarihi meesha gurigiisa bidixuu jiray marka bidixuu aadayay xadiidka ibni mascuud kaasaa lagu xambaara wayuxmalu xadiidu anasna calaa maa siwaa dalika ka xaali safar anasna waxaa lagu xambaaraa marka nebigu uunan masaajidka ku tukanaynin oo gurigiisii oo bidix ka jira uunan aadaynin midigtu isaga bixi jiray uma idaa tacaarada ictiqaad marka ictiqaadkiiba kusoo noqonay labadooda ninba midbaa kanaa badan bidixdaa badan midna midigaa badan uu yimi hadday iscaaridaan buu yidhi ictiqaadka ibnu mascuud iyo wa anas ninba wuxuu ictiqaadiyey dadkan kale ka hor yimaado rujixa ibnu mascuud baa la rajaxa liannahu aclamu wa asannu wa ajallu wa akharu mulaasamatan lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam wa aqrabu ilaa mowqifihi fi salaati min anas wiil yar ahaa soo maaha ibnu mascuudna nin weynu ahaa nebiguna liyalinii minkum ululaxlaami wanuhaa marka ninka nebiga u dhow oo ka laasimid badnaa oo ka yacni ogaal badnaa ibnu mascuud ictiqaadkiisa marka la hormarina meelahan oo kale ila ka badanoo la jooga intuu anas la joogin anas waa qaadim haddaa istila ibnu mascuudba qaadim waa ahaaye saaxibu nacli ayuu ahaan nebiga kabahu u sidi jiray wa baana fii isnaadi xadiidi anasna waxaa ka soo muuqday buu yidhi man tukullima fiihi wahuwa sudiy sudi wbiannahu muttafaqun calayhi bikhilaafi xadiidi anas fi lmrayni wbiana riwaayata bni mascuudin tuwaafiqu daahira alxaali lianna xujrata nabiy sal l salam kaanat calaa jihati yasaarihi waaqicana waxaa riwaayada ibni mascuudaa daboolaysa maxaal guryihiis xaggay jiraan inuu inta midig u baxo haddana xagga kale ka soo galo tanaa ka fudud insaankuna waxa fududoo badanaa samayna dabca calaa kullin marka midig iyo bidix in loo baxo labaduba waxaa weeyaan waa jiraan laakiin in loo la ictiqaadiyo mid inay waajib tahay waa midda marka ibnu mascuud diidayo baabu maa jaaa fi tuumi nayi waalbasali waalkuraafi baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baabya jaaa ku yimid fi tuumi toonta annayi ceriinka waalbasali basasha waalkuraafi iyo geedka quraafka layihaha isagana urur wa qowli اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam nabiga qowlkiisa man akala huuma aw ilbasla min aljuuci baahi ka cuno aw gayrihi falaa yaqrabanna masjidana masaajidkeena yaan u soo dhowaanin marka adiyadaa la diidaa qofka dadka masaajidka u dhibaayo inuu gurigiisa isaga tukay qaala xadaanaa musadadun marka wixii la macnaana waa la raacinaya wax la macnaa oo xaaraan ah ka waran sigaar iyo wax jinni haddii qofka masaajidka la soo gala iyo qaad iyo sigaar sida u soo waday oo qof ag istaagi karaba uunan jirin inuu dhaafo aduu tukanaa gurihiisa inuu isaga tukado waxaasna iska dhaafo masaajidka si uu u yimi ayb khilqada ka warna iyadana soo gelaysa haddii ilaahay dadka qaar oo u abuuray waxyaabahaasoo kale shiir oo dadku ay aad u dhibsanayaan oo kale ma laga bixi karaa waa laga bixi karaa wax dhiba male ayb oo dadka yacni judaanka qaba iyo dadka siyaabahaasoo kale ah iyo guryahooda inay isaga tukadaan cumarna waxaa sugnaatay inuu naag judaam qabto dawaaf samaynayso uu yidhi gurigaaga iska tag dadka inay si aanay dadka u dhibin wixii marka macnal iidaa la hodhan soo gelaayo qala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can ibni cumara radia allaahu canhuma أن النبي صلى الله عليه ولي وسلم قال في غزوة khayبر waxa uu ku yidhi man أkla min hadihi الشhaجaraةi geedan qofkii ka cuno yacni huuma falaa yaqرabana masjidana qala xadaثna cabdاللahi بن mحamed qala xadaثna abu cاaصim qala أخbarana بن jurayج qala أخbaranii cطاء qala samictu jaabir بn cabdالlahi qaal qala النabiyu slى الlaه عalيه alي وsلم man أkla min hadihi الشhaجaraةi geedan ninkii ka cuno yuriidu huuma falaa yغshana yuusanna daboolin fii masaajidin ayuunan ugu daboolin qultu waxaan idhi maa yacnii bihi muxuu ula jeedaa qaala waxa uu yidhi maa uraahum ma la imala gelinayo yacnii ilaa nay-ahu iyadoo ceeriin amaahi wa qaala makhlad bnu yaziid can ibni jurayjin ilaa natanahu urkiisa ayaan u malaynaya inuu ujeeda qala xadaثna sacيid bn cufayr qala xadaثna bn wahbin can yuunus can ibni شhihaabin zacma cطاء ana jaabira bna cabdillaahi zacma ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam qaal zacmadan wax dhiba ma hadda maya been iyo waxaa ma laga tuhmaya ay akhbara baa laga wada man akala huuman ow basalan falyactazilna hanaga dheeraado ow qaala falyactazil masjidana walyaqcud ha fadhiisto fii beytihi gurigiisa waana nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga utiya biqidrin dheri ayaa loo keenay fiihi khadiraatun cagaar oo ku jiro dheri cagaar khadrawaad ay ku jiraan min buquulin begel begelka marka dabada kuleh ee basasha fawajada lahaa riixan buu dareemay marka ur fasa'ala wuu weydiiyey faukhbira waxaa loo sheegay bimaa fiiha waxa ku dhex jiro min albuquuli ah faqaala waxau yihi qaribuuhaa dhoweeyey ilaa bacdi asxaabihi asxaabtiisa qaar ka mida buu yidhi u dhoweeye kaana macahu kaasoo marka nebiga la joogi falamaa ra'aahu markuu arkay saxaabigii kariha aklahaa nebiga cunistiisa inuu nacay qaala waxa uu yidhi falamaa ra'aahu markuu arkay nebigii kariha inuu nacay aklahaa cunisteeda ninkaa inuu cunayo markinuu cuno inuu nacaayo markuu arkay ayuu yidhi qaala kul cun buu yidhi adeeg falamaa ra'aahu kariha aklahaa nebigaa arkay yacnii ninkii markii loo dhoweeyey xoogaa wax nebigii diiday isaguna waa ka xoogaa waa nacay markaas wuxuu yidhi kul cun fa innii unaajii man laa tunaajii aniga waxaan la faqayaa cidaadan adiga la faqaynini waxaan la sheekaysanaa dadaadan la sheekaysanaynin adiga waa malag aniga malag baan la sheekaysanayaa malagna inaan dhiba maaha marka adiga malag lama sheekaysanaysna cun marka waxay tuse macno kale oo munaajaadka malagga haddii nebiga tan wax gaar ku ah isaga haddaba munaajaadkaa gaar ku ah laakiin salaadiina in lagu intou qofka soo cuno masaajidka u yimaada ma aha maxaa yeeley iidaa ay wadataa dhib wa qaala axmed bnu saalix can ibni wahbin utiya bibadrin yacni saxan ayaa loo keenay qaala ibnu wahbin yacnii yacnii qabqan saxan fiihi khadiraatun cagaar oo ku jiro walam yadkur illeytu ma sheegin waa abu safwaan can yuunus qisata alqidri ma sheegin falaa adrii ma ogi huwa min qowli zuhriy inuu yaa-u fi lxadiidi marka bedriga riwaayada saasay u badan tahay xidriga uma badno qaala xadaثana abu macmar qaala xadaثana cabdulwaaris can cabdilcaziiz qaala sa'la rajulu anasan maa samicta nabiy اllahi salى اllahu alayh ali wasalam maxaad maqashay nebigoo yaquulu dhahay fi tuumi toonta ka dhahay faqaala waxau yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam man akala min hadihi shajarati falaa yaqrabnaa yowna noo soo dhowaanin qofkii geeddan wax ka cuno ow laa yusalliina macanaa yaanu nala tukanin xadiidkai tarjamada marka waa isleeyihiin ayb baabu wuduu'i sibyaani wamataa yajibu calayhim alguslu waatuhuuru ilmaha yaryarkaa weysadooda caddaynteedii buu u baab yahay wamataa yajibu calayhim goormuu ku waajibayaa alguslu qubayska iyo waduhuuru dahaarada goorbay ku waajibaysaa wa xuduurihim wa baabu xuduurihim soo xaadiritaankooda xukunkiisa caddayntiisiibuu u baabay aljamaacata ay xaadiraan waalciideyni waaljanaa-isa ay xaadiraan wa sufuufihim yani baabkan marka ilmihii goormaa wax ku waajibayaan salaaddii waa la farac toddoba hadday gaaraan toban waa lagu dilayaa laakiin dilku waa tad waa waxaa weeye waa tadriib waajib ay ka tageen maa mana ku waajibaysa salaada ilaa ay ka qaangaaraan lixadiidi rufica alqalamu can alaatati wa can isabiyi xataa yaxtamil qaala xadaana bnu lmuhanaa qaala xadaanii gundarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu sulaymaan ashaybaaniya qaala samictu shacbiya qaala ahbaranii man mara wuxuu ii sheegay dadkii maray maca nabiyi sal l slam nabiga maciisa calaa qabrin qabrin qabriga oo mambuudin dhinac loo fogeeyey faama meel gaara ku yacnii yaallo fa ammahum wou u imaam noqday wasafuu calayhi way safteen markaas fa qultu waxaan idhi qabriga korkiisa ayay marka safka galeen faqultu waxaan idhi yaa abaa camr man xadaaka yaa kuu sheegay faqaala ibnu cabaas xadiidkan marka wuxuu u keensaday ibnu cabaas inuu ka qayb galay janaazadii salaaddii janaazada nin yarown ahaa oo aan markaas qaangaarin qala xadaana cali bn cabdillaahi qaala xadaana sufyaan qaala xadaanii safwaan bnu sulaym can cطaa bni yasaar can abi saciidin alkhudriyi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal alguslu qubayska yowma aljumcati maalinta jumcada waajibun calaa kulli muxtalimin mid kastoo qaangaara korkiisa waajibkuya meeshaana waxa u keensaday waajibku qaangaarnimaduu ku xiran yahay ilmaha yareerka haba tukadaan ha weyse qaataan ha istajoodaan haddana laakiin waxaa weyaan waa tababar lagu tababaraaye wax iyaga hadda ku waajibaaya ma aha calaa kulli muxtalimta meeshaasu ka qaata wixii isaga ku tacalluqo jumcadan uga hadlayna qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala akhbaranaa sufyaan can camrin qaala akhbaranii quraybun can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal bitu cinda qaalatii habareertay agteedaan bariyey maymuunata leylatan habeen faqaama nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa istaagay falamaa kaana fii bacdi illeyli habeenkii qaarkiis markuu ahaa qaama rasuulu llahi sal l slam nebigu waa kacay fatawada'a waa weyse qaatay min shanin buu ka weysaystay sibraar mucallaqin la suray meel suran wuduu'an weyse khafiifan fudud yukhafifuhu camrun ou fududaynayo wa yuqaliluhu jiddan aadna ou u yaraynayo uma qaamuu waa istaagay yusallii isagoo tukanayo faqumtu waan istaagay anigan fatawada'tu waa weyse qaatay naxwan mima tawada'a wuxuu weyse qaatay oo kale uma ji'tu waan imid faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay faxawalanii waa isoo wareejiyey fajacalanii can yamiinihi u iga yeelay waa inay salaadiina ka ansaxayso weysadii ka ansaxayso oo ilmaha yaryarkaa weysadii salaad ay samaynayaan laakiin wax waajib ku aanan jirin uma s hadaynan ka ansaxaynin nebigu waa dhaafa dheh ayb uma sallaa maa shaa allahu uma dajaca fanaama xataa nafaka faataahu munaadii yudinuhu bisalaati faqaama macahu ila salaati fasallaa walam yatawada qulnaa licamrin waxaan ku niri ina naasan yaquuluuna dadaa waxay dhahayeen ina nabiya sal l salam tanaamu caynuhu walaa yanaamu qalbuhu qaala camrun samictu cubayda bna cumayrin yaquul ina ru'ya alambiyaa'i waxyun uma qara'a inii araa fi lmanaami annii adbaxuk waa soo marnay xadiidkan macnihiisa maku noqonayna maxalushaahidka meeshaas aan tilmaanay bis qaala xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata can anas bni maalik ana jaddatahu ayeydiis mulaykata ahayd dacad rasuulu اllahi sal l slam rasuulkay u yeertay lidacaamin bay ugu yeertay cunto sanacatu ay samaysay faakala minhu waa ka cunay faqaala waxau yidhi qumuu istaaga faliusalliya bikum aan idiin tukadin faqumtu ilaa xasiirin derin ama gogol ayaan xaggeeda u istaagay lana annaga noo sugnaato qadis wadda madoobaaday min duuli maa labita intay nagaatay dheeraanteeda darteed min duuli maa lubisana waa soo marnay fanadaxtuhu bimaa'in baan ku firfirdhiyey faqaama rasuulu lahi sal l slam nebigii waa istaagay walyatiimu macii agoonkuna uu ila jiro walcajuuzuna min waraa'inaa cajuusadana gadaasheenna ay tahay fasallaa binaa rakcatayni buuna tujiyey cunuga yarkaa marka safkiisana in la ictibaarinaayo salaadiina uu ka qaybgeli karo qaala xadaanaa cabdullahi bni maslamata can maalikin can ibni shihaabin can cubaydillahi bni cabdillahi bni cutbata can ibni cabbaas radia allaahu canhuma annahu qaal aqbaltu waan soo qaabilay raakiban anoo fuushan calaa ximaarin dameera taanin dhadig ah wa ana yowmaydin maalinkaasna qad naahajtu lixtilaama aan u dhadhowaaday ku dhowaaday warasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulkana yusallii binnaasi uu tujinayo biminan uu ku tujinayo ilaa kayri jidaarin gidaar la-aan famarartu bayna yaday bacdi safi safkii qaarkiis ayaan hormaray fanasaltu waan degay wa arsaltu lataana ayaan diray tartacu xaal ay daaqayso wa dakhaltu fi safi baan galay falam yunkir dalika calaya axadun qofna iguma inkirin qaangaarna weli ma gaarin markaas qال xdثna أbu اليمان qال أخبرna شhucayb عن الزهرiي qال أخبرnii curwة بن الزبير أنa cاaشhaةa qاaلت أctm النaبiyu slى الlه عليه لي وsلم nebigii waa cawaysin geliyey salaadii وqاala cayaaشhu qاla xadثna cabdالأعلى qاla xadثna mcmr عن الزهرiيi عن curwة عن cاaئشhaةa رaضي الله عnهa qاaلت أctma رasuل الlahi صلى اه sلم في العشhاء xatى naadaahu cmر ilaa u cmar u dhawaaqayo qad naama النisاء والصiبyaan naagihii ilmihii waa seexdeen bu fakharaja rasuulu llahi sal l slam rasuulkii waa baxay faqaala waxa uu yidhi innahu laysa axadun qof min ahli ilardi dhulka korkiisa ah ma jiro yusallii haadihi salaata tukanaya hayrukum idinka aan ahayn walam yakun axadun qofna ma uunan ahayn yowmaidin maalintaas yusallii inuu tukanayo hayra ahli lmadiinati reer madiina maaha maxalushaahidkiisa waxay tahay naama nisaau wasibyaan ilmihii baa seexday ilmihii inay tukaa salaaddii markay wax uga jireen qال xdثna cمر بن علي qال xdثna يحyى qال xdثna سفyان qال xdثnي cبدالرحمن بن cاaبس qال سمعت بن cabاaسi رضي الله عنهma qاla lahu رaجuل شhahidta الkخروجa mعa رasuuل الlahi صلى اه عل sلم nebiga bixitaankiisii ma xaadirtay qaala nacم buu yihi haa walowlaa makاnيi minhu ma shahidta shahidtu lkhuruuja maca rasuuli lah sal l slam buu leeyahay shahidta shahidta alkhuruuja maca rasuuli lah sal l slam nebiga maciisa bixitaankeedii ma xaadirtay qaala markaasuu yidhi nacam haa ayb walowlaa makaanii minhu haddaanan ahaan lahayn booska aan is ka taagnaa maa shahidtuhu ma aanan xaadireen ciiddii iyo sheegi walowlaa makaanii minhu waa qaraabanimada nebiga ou la ahaa marka yacni min sikarihi yaraantiisa darteed ayb ata alcalama aladii cinda daari kahiir ibni salt daarta kahiir ibni salt meesha taagga ah ee u dhow ayuu yimid yani markaan xadiidka uu ka sheekaynayo ayaa waxay ka dhisnayd daartaas kahiir ibni salt uma khadaba waa qudbeeyey uma ata nisaaa buu u yimid fawacadahunna waa wacdiye waamarahunna an yatasadaqna inay sadaqaystaan buu amray fajacalat ilmar'atu tuhwii biyadihaa gacanteeda inay ku hoobinayso ilaa xalqihaa ay yacnii la aadayso ilaa xalaqihaa qoorteeda tulqii ay ridayso markaa fii tawbi bilaal marada bilaal uma ataa huwa wa bilaalun albeyta ayay imaadeen marka yacnii min siqarihidaas isagoo yarbow marka ciiddiina la xaadiray marka ciiddiina waa taasaa daliilkeeda baabu khuruuji الnisaءi ilى اlmasaajidi bاlleyli wاlgalas baabu khuruuji الnisaai naagihii bixidooda ila lmasaajidi ay u baxaan bileyli habeenkii ay fi leyli wاlgalasi ee mugdiga qaala xadaثna abu اlyamaan qaala akhbaranaa شhucaybu can الzuhriyi qaala akhbaranii curwaة bn الzubayr can caaئiشhaةa radي اllahu canha qaalat actama rasuulu اllahi salى اllah عalيh ali wasalam biاlcatamati cishihii buu nebiga caweysin geliyey xataa naadaahu cumaru naama annisaa'u wasibyaan naagihii ilmihii waa seexdeen marka naagihii inay masaajidka joogeen xilli ceshihuna waa mugdi dabcan waa habeen ceshaa fakharaja anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa soo baxay faqaala waxau yidhi maa yantadiruhaa axadun hayrukum min ahli اlardi walaa yusallaa yowmaidin ila bilmadiina wa kaanuu yusalluuna alcatamata fima bayna an yaqiiba ashafaqu ilaa ulif leyli اlأwl intay u dhaxaysay tukan jireen awal qaala xadaثna cubayd llaahi bn muusa can xandalata can salim bn cabdillaahi can ibni cumara radi allahu canhuma can اnabiy salى اllahu alayh ali wasalam qaal ida اsta'danakum hadday idinka idin dalbaan nisaa'ukum naagihiinna bileyli habeenkii ila اlmasjidi masjidka faadanuu lahuna u idma taabacahu shucbaةu can اlacmash can mujaahidi can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam naagihii marka hadday idin qaataan ceshihii iyo masaajidka aadaan in loo idmo laakiin idinkan ibnu rajab wuxuu yidhi wuxuu ku qeydan yahay fidno iyo adiye iyo dhib haddaan laga cabsanaynin haddii dhib laga cabsanaayo iyadii ama nafteedii ama cirdigeedii iyo waxyaabaas looga cabsanaayo joog waa la dhihi karaan ayb macno kale waay marka taas haddaan dhibkaas jirin laakiin oo masaajidkii ay rabtaan u diidina waxaa kaloo laga qaadanaya naaguhu inay idin la-aan masaajidka aadaynin ee ha iska tagto idasadanad ida sta'danakum nisaa'ukum lamaba dhexeenba marka waana arrin muttafaq ah buu yidhi inay naagtu masaajidka markay aadaysa inay ninkeeda u sheegto ee iyadoon aadin inay iska baxda lama raban taabacahu shucbatu can alacmash can mujaahidin can ibni cumara can اlnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam baabu intidaari اnnaasi qiyaama alimaami alcaalimi imaamka caalimkaa istaagiddiisu inay dadka sugtaan xukunka ku soo aroora caddayntiisii uu baab yahay intidaari innaasi dadka inay sugtaan qiyaama alimaami alcaalimi istaaggiisa ayb ilaa waxaa laga yaabaa imaamka caalimkaa inuu sheegi rabo salaadda kadib markaa inay sugtaan qaala xadaana cabdullaahi bni muxamed qaala xadaana cusmaan bni cumar qaala akhbaranaa yuunus can izuhriyi qaal xadaatnii hindu bintu alxaarif ana uma salamata zawja nabiy sal l slam akhbarathaa ana nisaaa naaguhu fii cahdi rasuuli illahi sal l salam kunna waxay ahaayeen idaa sallamna hadday salaamo noqsadaan min almaktuubati salaadda faradka ay ka salaamo noqsadaan qumna waa istaagaayeen wa habata rasuululahi sal l slam nebigana waa sugnaanayey iyo waman sallaa dadkii tukaday oo la tukaday min alrijaali ragga ah maa sha allahu intii ilaahay doono faidaa qaama rasuulu llahi sal salam nebigu markuu kaco qaama rijaalu dadka waa kacayay nimankii marka alcaalim maxaa loogu qeydaya imaamka caalim haddii uu yahay inuu wax ka hadlaa laga yaabaa dadkii marka inay dhegaystaan oo cilmi u yeeshaan waxaas oo aynan furdug iska dhihin qaala xadaana cabdullahi bni maslamata can malikin xaa xadaana cabdullahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malik can yaxya bni saciidin can camrata binti cabdiraxmaan can caaishata qaalat in kaana rasuulu llahi sal l slam inhu shaniya kaana rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu ahaa layusalli subxa subxa inuu tukanaayo fayansarifu nisaau naagihii waa gadoomayeen mutalaficaatin iyagoo ku duuduuban bimuruudihina go-yaalkooda maa yucrafna aan la garanaynin min alkalasi min ajli alkalasi mugdiga dartiisa salaadii subaxna inay xaadiri karaan qaala xadaanaa moxamed bnu miskiin qaala xadaanaa bishrun qaala akhbaranaa alawsaaciyu qaala xadaanii yaxya bnu abi kaiir can cabdillaahi bni abi qataadata alansaariyi can abiihi qaal qaala rasuulu llahi sal slam innii aniga la aquumu ila salaati baan u istaagayaa wa ana uriidu anoo raba an udawila fiiha inaan dheereeyo fa asmacu waxaan maqlayaa bukaa'a sabiyi cunuga ooyintiisa fa atajawazu waan soo gaabsanayaa fii salaatii salaadeeda karaahata an ashuqa calaa ummihi karaahiyata nicid aan nacaya an ashuqa inaan dhibo calaa ummihi hooyadiis aan dhibo hooyadii marka inay salaadda soo aadaysa oo ka rabaan qال xdثna cبdاللh بن يوسف qال أخبرna mالك عن يحيى بن سcيidi عن cمرة عن cائشhaةa رaضي الله عنها qاaلت low أdرka رasuul الlahi صلى اه عل sلم nebigu hadduu soo gaari lahaa maa أxdaث النisاء naaguhu waxay soo derisiiyeen lamanacahunna waa ka celin lahaa kamaa municat نisاء bني إsrاaئيل reer bني isrاaئيل naagahooda sidii looga celiyey oo kale qultu لcamرata ayaa waxaan ku idhi awa municna ma laga celiya naagaha reer bني إsrاaئيل meelaha cibaadada iyla yimaadaan qaalat nacam bay tiri haa caaisha marka iyada ijtihaad ra'yigeedu ad wax ma sheegin laakiin waxay leedahay haddii nebigu ogaan lahaa naaguhu inay waxyaabo cusub iyo la imaan iyo waxa ay markaa yacni la yimaadeen oo kuwii hore aynan qabin waxyaabahan ay soo darisiiyeen hadduu ogaan lahaa waa u diidi lahaa ma loo diidayaa marka ma loo diidi karaa maxaa yeele waxuu dhehi lahaa lama ogaanso naskiisu hadday idinka idin dalbadaan dee idma haddaan markaas dhib kale laga cabsanayn baabu salaati الnisaaءi khalfa الrijaal naagaha salaadooda ragga gadaashooda ay ku tukadaan oo naaguhu ragga waa ka dambaynaya qaala xadaثna yaxya bnu qasacata qaala xadaثna ibraahim bnu sacdi can الzuhriyi can hindin binti اlxaariث can umi salmta radi اllahu canha qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa sallama hadduu salaamo noqsado qaama annisaa'u naaguhu waa kacaayeen xiina yaqdii tasliimahu salaamtiisa markuu guto wayamkuhu waa nagaanaya huwa isaga fii maqaamihi buu ku nagaanaya siran waxyar qabla an yaquuma intuunan kicin qaala waxauu yidhi naraa wallaahu aclam waxaan ugu arkaynay anna daalika kaagaasi kaana inuu ahaa likay yansarifa nisaau naaguhu say u baxaan qabla an yudrikahunna axadun qof intuunan soo gaarino min arijaali raggi ah say naagii u horbaxaan raggu intaynan soo gaarin marka inay gadaal ku tukanayeen qaala xadaana abu nucaym qaala xadaana bnu cuyaynata can isxaaq can anasin radia allaahu canhu qaal sala nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ku tukaday fii beyti ummi sulaym faqumtu waan istaagay wayatiimun agoonna khalfahu gadaashiisa uu yahay wa ummu sulaym faqumtu waan istaagay wayatiimun aniga iyo agoon khalfahu gadaashiisa aan istaagnay khalfahooda qumtuday ku tacalluqaya wa ummu sulayman ummu sulaymna khalfanaa ay tahay gadaasheeda marka naagtii inay ragga ka dambaynayso oynan la safanaynin cunug yarna inuu la safa karaa nin weyn waa soo marnay xadiidkanoo dhanna waxay tusayaan naaguhu asal inay ku yihiin xijaab iyo astur masaajidka markay yimaadaan gadaaliyga tukanaya salaadii marka hadday dhammaato raggi intaynan yaacin horta ayagaa baxayo xoogaa yar inay sugaan kadib iska baxaan xataa suuqyada inay isku ciriiriyaan ragga iyo dumarka sharci ma aha in suuqyada isku ciriiriyaan ibnu xajarkana wuu sheegayaa marka khalwada iyo iska badaa warkeeda iyadan ayb marka laakiin hadda naagihii nimanki waa isdhex socdaan meel walba waxa waaye dadkaanna waxaad moodaa mujtamacan kiirada in laga siibay in laga siibay baabuur hadday noqoto iyo hadday meel noqoto iyo suuqya hadday noqdaan iyo yacnii haweenkii soomaalida xishoodkii waa ku yaraan baabu surcati insiraafi nisaa'i haweenkii gadoomidoodii degdegoodii inay deg deg u baxaan min asubxi subxi wa qilati muqaamihinna fi lmasjidi iyo yaraanshiyaha inay ku nagaadaan masaajidka dhexdiisa qال xdثna yaحyى بن muسى qال xdثna سacيid بن maنsوur qال xdثna فulayx can cabdالرحman بن الqاsم can أbيه can cائiشhaةa رadي الlه عnهa أna rasuul الlahi صلى اه sلم kana yusلي صبxa ayuu tukanayay bkalasin mugdi fayansarifna waxaa gadoomayay نisاء الmؤminiin fayansarifna nisaa lmuminiin luqatu akaluuna albaraaqit waa soo maha fayansarifna nisaau lmu'miniin laa yucrafna lama garanaynin min alkalasi mugdi dartiisa marka waa inay hore ka baxayeen aw laa yacrifu bacduhunna bacdan qaarkood qaarka kale ma aqoonsanaynin hadday cabaar masaajidka joogi lahaayeen iskiina imaan lahay waas aqoonsan kari lahaayeen baabu isti'daani ilmar'ati haweeneyda idin dalabkeeda zawjahaa ay ka idin dalbato bilkhuruuji bixid ila lmasjidi loo baxo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaziid bnu zurayc can macmarin can zuhriyi can saalim bni cabdillaahi can abiihi can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam ida ista'danat imra'atu axadikum midkiin xaaskiisa hadday idin dal weydiisato masaajidka ay u weydiisato falaa yamnacha yuunan ka mancinin iyadana marka isti'daan baa laga rabaa baabu salaati الnisaai khalfa الrijaal baabkan marka baab oo mukarar ah wuu soo celiyey hore u sheegay ayb qaala xadaanaa abuubakar awaanku waxay ku tukanayeen nimanka gadaashooda ilmaha yaryarkana xaggay ku tukanayeen ilmaha hadday badan yihiin raggay ka daba marayaan calaa haadaa marka oo safka hore maanta ku tukanayeen weliba khaasatan meelaha imaamku u dhow maxaa yaele xadiidku wuxuu leeyahy liyalinii minkum ulu laami wاlmuhaa xadiidkaa markaa nasuu ku yahay masalada ha igu xigsadeen dadka qaangaarnimada iyo caqliga u saaxiibka ah oo wax ka xifdi karo ama imaamkii wax ka qaban karo ama salaaddii u toosi karo ama haddii isaguba uu baxo istikhlaaf uu rabo inuu sameeyo dad axkaamtii garanaa inay gadaashiisa taagan yihiin waa ilmo yareer maaya saxaabada qaar ka mid ama taabiciinta iyana waa ilmo yareer markay ku jiraan saf ina way ka bixi jireen mararka qaarna ubay ibnu kacab inuu ka bixiyey oo isaga galay waa jirtaa marka masaajiddu waa laysku dhibdhibaa marka dad waxaad arkeen marka dhahayo ilmo yaryar safka lagama bixi karo iyo waxyaabahaas dhacay marka xadiidka liyelinii minkum ululaxlaami wanuha nasu masalada kuya culamo badanaana u deliishatay imaamu lbaqawi uu ka mid yahay ibnu rajab ka mid yahay iyo aimo fara badan qaala marka haddii diisaha laakiin ay iskaga jiraan dee markaasi lama xiriiraan dabcan inkastoo la yidhi liyelinii minkum ulul axlaami wanuha saful awalkaa laga wadaabay oo dhan qaarkood qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaana bnu cuyaynata can isxaaq can anasin qaal sala nabiyu sala allahu calayh ali wasalama fii beyti ummi sulaym ayuu ku tukaday faqumtu wayatiimun aniga agoon khalfahu nabiga gadaashiisaa istaagay wa ummu sulaymna khalfanaa gadaasheenna istaagtay yani faqumtu wayatiimun faqumtu ana wayatiimun qال xadaثna yaحyى بن qaزcة qال xadaثna إbrahim بن sacd can الزhriي can hindi bint الxاariث can أmi سلمةa qاalat kana rasuul الlahi sal اه slam nebigu wuxuu ahaa إida slma hadduu salaamo noqsada qaama الnisaaءu naaguhu waa kacaayeen xiina yaqdii tasliimahu salaamtiisii markuu guto wahuwa ymkuثu isaguna wuu nagaanayay fii maqaamihi meeshiisa yasiiran waxyar qabla an yaquuma intounan kicin waxa ay tidhi nuraa waxaan nala malagelinayaan malaynaynaa wallaahu aclam anna daalika kaagaasi kaana likay yansarifa annisaa inuu ahaa naaguhusay u baxaan qabla an yudrikahunna arijaalu ragga intaynan haleelin wabilahi towfiiq sal sl ala nabiyina mxamed wala ali